بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rumaanta idinku yeernay haddaa warbaahintii tihiin shalayna waa inagii esaragnay waa inagii hawsha meel isku ogeyn waana inoo socotaa waa inagii nidhi maanta waxaanu idinku yeernay inaanu idin gaadhsiino in aanu dhinacii madaxweynuhu hogaaminayay aanu isaragnay hawsha intii qabyo ahaydna inay noo dhammaystireen inay aqbaleen shirkii berri qabsoomi lahaana inay dub dhigtaan arrintiina guurtida inay u dhiibaan ogolaansho noogu dhi noo ogolaadeen niyasami noogu dhiibeen aqbaleen inaanu arrintaa gudagallo oo dhexdhexaadino intaasaan maanta idinku yeedhnay qoladii shalayna ay weynu sugeyna waa mahadnaq baanu ugu celinayna qoladanna waxaanu leenahay aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaynu wada wadnaana waa danta qaranka waynu wada wadnaa ilaahay inuu guul ilaahay inuu guul hawshaa aynu gallay ilaahay inuu guul inoogu dhammeeyo baynu ka absanaynaa ilaahay ka baryayna dadweynaha reer somalilan waxaanu leenahay waxoogaa baan idinku arkaynay m xoogaa yaroo dhaqdhaqaaqa iyo baan idinku arkaynay raggu dee way isqabtaa waa dhexdhexaadin lahaydeena qolana lama raaco waa dalka inoo dejiya dalka inoo dega dadka inoo dejiya dalka inoo dejiya nabadda suga oo aan wada sugno dawladdana aynu la wada shaqayno nabadda fulideeda dawladda aynu la wada shaqayno horena khilaafkeenna sidaas nabad wadahadal iyo isafgarad baynu ku dhamayn jiray maantana sidii bay ku dhammaanaysa de waxaanu idin leenahay nabada inoo xejiye nabada inoo xejiye guddiga diiwaangelinta ee guddoomiya soo dhex gashay wiilkahawshee dhinaca dashay walaaqoodi maxaad ka yeelaysaa marba haddii labadii qaybood ee xisbiga ahaa ee isqabtay isqabsaday ee khilaafku dhex maray labadiiba ay u dhiibeen aqbaleen guurtida inay ku wareejiyaan taqaalibkee rasmigii waa tooda wey